Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa dhagax dhigay dib u dhiska wadooyinka halbowlaha u ah isu socodka gaadiidka caasimadda Dhuusamareeb kuwaas oo isugu jira jidka weyn ee mara bartamaha magaalada iyo toban wado oo isku xidha xaafadaha kala duwan ee caasimadda. Munaasabadda dhagaxdhigga dhismaha wadooyinka caasimadda waxaa ka qaybgalay wasiir ka tirsan xukuumadda maamulka gobolka Galgaduud iyo kan caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb. Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye ayaa dul istaagay ahmiyadda mashaariicdan ay u leedahay kobcinta dhaqaalaha, bilicda iyo horumarka Galmudug waxa uuna shacabka ugu baaqay in ay markaasi ilaashadaan.
maalin ka mid a maalmaha wax howl weyn noo qabsoontay kuwa hore noogu soo qabsoomay iyo maalmo aan sugayno maanta oo kale ah ilaahay baan uga mahadinaynaa waxaan u mahad celinaynaa dhammaan intii gacan ka geysatay deeqbixiyaashii naga kaalmeeyey kambaniga ku guulaystay ee inta tartamay soo guulaystay madaxda dowladda qaybaheeda kala duwan ee ka soo qayb qaatay inta waa mahad celinaynaa walaalayaal wadooyinka haddii waxaa weeyaan muhiimadda ay leeyihiin aad iyo aad ay u ballaaran tahay intaasoo qaybood ay ka geysta ay ka qayb galaan wadooyinku waxay qayb ka yihiin bilicdii magaalada ama magaalooyinka waxay qayb ka yihiin nabadgelyada waxay qayb ka yihiin isu socodka waxay qayb ka yihiin dhaqaalaha waxa weeyaan halka laguma soo koobi karo muhiimadda ay noo leedahay runtii waxay noo tahay maantay waa cusub oo reer galmudug u bariyey gaar ahaana caasimadda iyo nawaaxigeeda jidka weyn keliya maaha jidku waa u horeeyaa waxaan ognahay ama wada og tihiin koob iyo toban jid ee magaaladan laga dhisi doonaa insha allah oo u horeeyo waddada weyn u horeyso oo mashruucan ku jira waxaan leenahay bulshada reer galmudug gaar ahaan caasimadda maamulka iyoiyo shacabweynaha caasimadda in lagala gacan laga siiyo lagu garab istaago kambaniga shaqada haya oo ay shaqadooda u gutaan sida ugu habboon kambaniguna ay yihiin kambani runtii laga yaqaan soomaaliya aan ognahay inay hawshooda si deg dega uga soo bixi doonaan iyagana waxaan leenahay shaqadan iyo kuwo kaleba ku guulaysta horena u socda mar kale meeyarka iyo maamulka caasimadda iyo dhammaan madaxda caasimadda waxaan leenahay dardargelinta shaqadan ka qayb qaata waddooyinku waa socon doonaan caasimadda kuma eka dhowaan waxaa iyadana insha allah bilaaban doona waddooyin kale oo isku xereeya caasimadda iyo degmooyinka iyo gobollada kale ayaa iyaguna bilaaban doona reer galmudug hadal yar iyo howl badan horumar iyo waxaa noo ballanaa dib u dhigka dalka si kastaba ha dhismaha waddooyinkan oo lagu hirgelinayo mashruuca nagaada ayaa qayb weyn ka qaadan doona kobaca dhaqaalaha caasimadda fududeynta isu socodka dadweynaha iyo bilicda caasimadda